abaanduulaha ciidamada xoogga qaybta gobolka hiiraan isaaq idriis cismaan ayaa waxa uu soo bandhigay rag tiradoodu ay gaarayso ilaa saddex iyo toban qof oo howlgalka lagu soo qabtay gaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qaraxa loo adeegsado iyo hub sharci darro ah waxaana uu sheegay in dadkaasi baaritaan lagu samayn doono abaaro tobankii habeennimo oo dambe ama afartii dambe ayaan waxaan aadnay ama aan baaritaan ugu dhaqaaqnay xaafadaha beledweyne xaafad ka mid ah baaritaankii intaan guda jirnay waxaan la kulannay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xeerxerinood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro oo adigu tiro un dhowr iyo toban saddex iyo toban meelaas gaaraya waa soo qabannay hal baabuur oo alaabtii qaraxa ah alaabtii qaraxa lagu samanaya birihii oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarnayna waa keennay oo iyadana waa kaa meesha ku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad ujeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan looga talagelin dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran abaanduule isaaq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha qaraxa loo adeegsado oo ay ciidamada gacanta kusoo dhigeen in laga soo helay guri ay ku nool yihiin hooyo iyo laba carruur ah oo ku yaal xaafadda buundaweyn ee magaalada baladweyne hubka saddex meelaan kasoo kala qabanay alaabtaasna hal meel ay taal guri inta ka badata guri hal guri intay buuxisay oo guri la degan yahay oo derbigiisa xitaa uu yahay burcadbadeed laamiiri ayaa la dhigay intay guriga ka badatay qoysaana degan guriga oo laba carruur naagaastaan ku aragnay guriga deerkiisa dambe oo qaybta dambe ah oo dhabarkiisa ahna waa la dhigay alaabta alaab hadda la dhigay maahayn jawaanadii lagu shubayo cadcaddaa qoraxdaa maxaan ku idhahda aad baabi'isay deriska xitaa warkama ay haynin guryaa geesaha ka jira gurigaas war kama hayan sida xogta aan ku hayno maalin walba waxbaa laga qaadi jiray waxna waa lagu soo diri jiray alaabtu ma ahan alaab caadi ma ahan dhinaca kale korneel isaaq ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay xalay saqdii dhexe howlgal ka sameeyeen deegaanka moqokori kana qabsadeen kooxda al-shabaab inkastoo saacado kadib ay dib uga baxeen
waxaa kaloo xalay dhacday ciidamakeenna wuxuu weeraray moqokori gacantuu ku dhigay saddex baabuur oo oo meeshii ay ku qabteen khasaare ay u geysteen meeshii oo naf iyo maalba leh gaadiidkiina meeshay ku gubeen saddex gaadiid ah oo oo ay ka furteen cadowga moqokori ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa saaki oo kuwa fariisteen barkaday ay kasoo baxeen abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab oo ay ka sameynayaan qeybo ka mid ah gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne